assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kule ku soo dhowoo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha xalqaddani maanta waxay noqon doontaa xalqaddii u dambaysay ee qaybtii koowaad amaba season one xidhiidhada nolosha podcast waxaan rabaa xalqaddani inay noqoto xalqad aan dib u wada eegno mawaadiicdii kala duwanaa ee aan kaga soo hadlay podcastkan dhexdiisa sidoo kale aynu dib u eegno saamaynta ay kugu yeelatay adigoo qaab su'aal ahaana naftaada u weydiinaya seasonkan koowaad waxaan ugu tala galay in aan dadka ku baro amaba inaan idinku baro sida aad xidhiidh caafimaad qaba oo fayow aad naftaada ula yeelan lahayd waa run waxaan ogahay in qofka uu xidhiidh naftiisa la yeesho ma aha wax lagu soo koobi karo afartan xalqadood laakiin waxaan hubaa in ay ahayd barbilowgii amaba halka ugu hoosaysa inta aad ka soo bilowday in aad maanta iyo afartan wiig ka hor isku meel aanad joogin haddaad tahay qof si joogto ah ula socday xidhiidhada nolosha bodkast waxaan ka soo hadlay mawaadiic aad u kala duwan dhammaantoodna laakiin soo hoos gala xidhiidhka uu naftiisa la leeyahay waxyaabaha ay tahay inuu naftiisa ka ogaado amaba dabeecadaha fayow iyo kuwaan fayoobayn ee uu naftiisa uu ka aaminsan yahay amaba uu leeyahay sidaasi lamida waxaa soo raacda aaminaadaha kala duwan uu qofku leeyahay iyo siday u saameeyaan xidhiidhka uu naftiisa la leeyahay amaba sida uu naftiisa uu arko iyo dadka kaleba waxaan rabaa in xalqadan aan ku soo gebagabeeyo in toban su'aalood oo ah qaab aad dib ugu milicsanaysid amaba aad dib ugu eegaysid afartanka wiig amaba afartanka ebisode ee siisankii koowaad ahaa ee aad la socotay amaba aad ku cusub tahay ood iminka ku jirtid inay kaa caawiso su'aalahaasi in aad naftaadii aad qiimayn karto in isbeddelkii fiicnaaya ee aad martay amaba aad tijaabisay iyo talooyinkii aad dhaqangelisay saameyntay ku yeesheen noloshaada aad arki kartid waxaa laga yaabaa isbeddel weyn noloshaada waad ku arkaysaa waxaana laga yaabaa inaanad isbeddel weyn arkahayn laakiin badanka haddaad tahay qof aan isbeddel arkahayn waxay u badan tahay in mararka qaar aanad su'aala isweydiin kuwaasoo kaa caawinaya in aad dib u qiimaysid talooyinkii iyo tusaalayaashii aad nolol maalmeedkaaga aad ku dabaqday ee aad ka baratay xidhiidhada nolosha xidhiirkaad naftaada la leedahay waxay saamaysaa xidhiirka aad ilaahay la leedahay subxaana wa tacaala taa micnaheedu waxa weeyaan si aad ilaahay ugu caabudid sida ugu fiican waa inaad fahmi kartid dareemadu ilaahay ku siiyey iyo siday kuu saameeyaan siday u saameeyaan cibaadooyinkaaga siday u saameeyaan dhaqamada aad leedahay amaba ha fiicnaadaan amaba yayna fiicnaanin marka waxaad arkaysaa mar kasta oo aad isku daydo in aad isbeddel samayso halka barbilowga ahi waa inuu qofku garanayo inay tahay xidhiidhka aad naftaada la leedahay waxaan rabaa inaan iska gudagalno su'aalihii aan rabay maanta inaad naftaada weydiisid qaabkaad su'aalaha naftaada u weydiinaysaa waxa weeyaan in aad dooratid wakhti ay tahay inaad naftaada la fadhiisatid amaba mar aad wakhti haysid ood su'aalahan si toosa intaad naftaada u weydiisid aad ka jawaabi kartid ma doonayo su'aalahani inay noqdaan waxyaabo adigoo hawl ku jira intaad naftaada isweydiiso maskax ahaan aad ka jawaabto uun oo aad ka gudubto waayo maxaynu doonaynaa baan nidhi waxaynu doonaynaa inuu qofku awood u yeesho inuu garto amaba uu arko xidhiidhka uu naftiisa la leeyahay garan karana amaba ay u caddaan karto halkay tahay in uu sii wanaajiyo halka uu iminka ku fiican yahay iyo waxyaabaha amaba tallaabooyinka soo socda ee ay tahay inuu ka warqabo si markuu season two uu bilaabmo taasoon kaga hadlo xidhiidhada amaba insha allah aan kaga hadli doono xidhiidhada uu qofku dadka kale la leeyahay uu uga warqabi karo in mararka qaar meelaha uuna ku fiicnayn amaba aanu in badan amaba isbeddelku doonayay aanu ka gaadhin inay saamayn karaan xidhiidhadii uu dadka kale la lahaa amaba ay noqon karaan daldaloolo dadka qaar aan noloshaada u fiican u fiicnayni ay ka soo geli karaan culaysna kuugu keeni karaan su-aasha koowaad waxay odhanaysaa waa maxay dabeecad amaba dhaqan aad isku dayday intan aad baratay amaba aad ku dhex jirtay xidhiidhada nolosha oo aad noloshaada ku soo kordhisay waa maxay dhaqankaa fiicani waa maxay dabeecaddaa fiicani waa maxay habfikirkaa fiicaneed yeelatay su-aasha labaad waxay odhanaysaa markaan anigu naftayda la hadlayo qaab nooceeya ayaan ula hadlaa ma waxaan ula hadlaa qaab negatifa oo si aan fiicnayn ayaan naftayda ula hadlaa amaba aan uga hadlaa markaan dadka kale la joogo amaba markaan ka sheekaynayo awoodahayga iyo waxyaabahan ku fiicanay ama waxyaabahan ku xumahay mise qaab positive ah oo fiican ayaan naftayda ula hadlaa haddaad dib u xasuusatid waxaa jirtay xalqadan kaga soo hadlay waxaa loo yaqaano self talk amaba qaabka uu qofku naftiisa uula hadlo maalinkii oo dhan waxaa jirta in qofku uu naftiisa la hadlayo amaba ha noqoto inuu kala hadlayo waxyaabaha howluhu wado amaba ha noqoto inuu kala hadlayo go'aamaduu gaadhayo markasta waxaynu nahay qof xidhiidh naftiisa la leh qaabka marka aad naftaada ula hadashaa hadduu yahay qaab negative oon fiicnayn waa waxyaabaha ay tahay in aad iminka ka warqabtid amaba si daacada aad naftaada ugu sheegtid taa micnaheedu ma aha haddaad negative iminka amaba si qaab negative naftaada ula hadasho in aad meel xun taagan tahay laakiin waxaad ogaataa in runtii aad meel fiican joogto waayo waxaad leedahay wacyigii amaba waxaad og tahayba in aad qaab aan fiicnay naftaada ula hadashid ogaanshaha amaba qofku inuu ogaado xaaladuhu ku jiro amaba dareemaduu dareemo amaba habfikirka qaar uu leeyahay ee aan fiicnayn amaba aan fayoobayn runtii waa wax ilaahay loogu mahad celiyo waayo dad badan baa jira oo aan ka warqabin qaabka ay naftooda ula hadlaan inay tahay mid fiican iyo inay tahay mid aan fiicnayn mar kastoodu wax og tahayna micnaheedii waxa weeyaan tallaabadii koowaad waad qaaday ee aad isbeddel ku keeni lahayd haddaad tahay qof si bositiva naftiisa ula hadlo amaba isku daya inuu ula hadlo oo bilaabay intan uu dhegaysanaya xidhiidhada nolosha waxaan rabaa taa lafteeda in aad tahay inay tahay wax aad ku faraxdo waayo camal kaste amaba dhaqan kaste oo aad barato ood arkayso inaad noloshaadii amaba nolol maalmeedkaagii isbeddel fiican uu ku keenay waa wax ilaahay loogu mahad celiyo waa run adiguna inaad naftaada aad u mahad celiso waa muhiim waayo dadaalkaad gelinayso amaba inuu qofku uu ku xidhnaado meel amaba uu cilmi raadsado waa waxyaabaha ilaahayna uu qofka ka abaalmariyo naftiisana ay tahay inuu ku bogaadiyo su-aasha saddexaad waxay soo hoosgelaysaa su-aashii labaadeen iminka ka soo hadlaynay su-aashaasi waxay odhanaysaa ma tahay qof u naxariista naftiisa markuu qaladaad sameeyo tani waxay la xidhiidhaa su-aashii hore oo qofku inuu awood u yeesho inuu garan karo qaabka uu naftiisa ula hadlo waxay soo hoosgelaysaa qofku inuu isweydiiyo markaan qalad galo amaba qaladkii ugu dambeeyey haddii lagu weydiiyo eed wiiggii u dambeeyey amaba bishii u dambaysay aad samaysay qaab sideeya ayaad uga falcelisay naftaada ma waxaad ku bilowday canaan badan marnaba naftaada naxariis ma tustay oo canaantii halkaad ku waday amaba aad ka bilaabi lahayd dib ma uga istaagtay oo naxariis ma tustay inuu qofku naftiisa uu saamaxo ma aha uun in uu naxariis tuso laakiin sidoo kale qaladkii markaad gashay dib ma u fadhiisatay oo ma u eegtay waxyaabaha kugu kalifay inaad qaladkaa samayso sidaad uga gudbi lahayd dareemada qaar soo ifbaxay iyo sidaad u maarayn lahayd markii dambena xal ma isku dayday inaad la timaadid iyo waxyaabaha ay tahay hadhow inaad ka foojignaatid si aanad qaladka hadhow ugu dhicin su-aasha afraad waxay odhanaysaa waa maxay waxyaabaha aan si joogto ah nolol maalmeedkayga aan ugu sameeyo naftayda waa maxay waxyaabaha aan naftayda u qabto ma aha waa maxay waxyaabaha layga rabo ee dadka kale iga rabaan inaan u sameeyo marka taas waxay noqon kartaa amaba qaababka kala duwan eed wakhtigaaga firiiga aad u qaadatid caafimaadkaaga sidaad u daryeeshid amaba waxyaabaha qaar aad samaysid sidaad caafimaadkaaga u daryeesho waxyaabaha qaar aad ku nasatid eed ku degtid xiliyada aanad howlaha hayn su-aasha shanaad waxa weeyaan ma ahay qof ka warqaba waxqabadkiisa maalinlaha ahi siduu u eegyahay wax ma iska bedeleen haddaan si kale u dhigo wax ma iska bedeleen waxqabadkayga maalinlaha ah markaan isku dayey in aan tusaale iyo talooyinka aan xakan kusoo gudbiyo xidhiidhada nolosha aad ku dabaqday noloshaada waxqabadkaagu ma sidii hore ee uu ahaa uunba ee ga bilowgiisii mise waxbaa iska bedelay oo xidhiidhkaad naftaada la leedahay iyo inta aad emotioniskaaga wax ka baratay saamayn bay ku yeesheen waxqabadkaagu inuu horumaro amaba ahdaafta qaar inaad ka midho dhaliso oo aad yeelato awooddii aad ma garanaysaa ay ku gaadhi lahayd su-aasha lixaad waxay odhanaysaa ma jirtaa dhaqamo amaba caadooyin aad leedahay oo toos ula xidhiidha caafimaadkaaga maskaxeed iyo jidheed su-aasha toddobaad waxay odhanaysaa ma tahay qof daba amaba u dabaaldega markuu guul gaadho guushaasi amaba ha yaraato amaba ha badnaato waxaa dhici karta guushaasi inuu noqoto in waxqabadkaagii maalinlaha ah aad sidiisii amaba sidaad doonaysay aad uga soo baxdo ma tahay qof runtii ka hadla amaba guulaha yaryar ee uu gaadhay ee nolol maalmeedkiisa ka mida ay micno u samayso ma dareentaa amaba dareen ahaan ma kugu keentaa inaad dareentid dareen togan amaba positive emotion su-aasha sideedaad waxay odhanaysaa halkay maraysaa amaba intee in leeg ayay wax iska beddeleen kalsoonida aad naftaada ku qabtay waxaanad isku dayi kartaa inaad barbar dhigtid bilowgii iyo ilaa iminka intaad ku xidhnayd xidhiidhada nolosha kalsoonidaad naftaada ku qabtay amaba aaminaadaha qaar aad naftaada ka aaminsanayd wax may iska bedeleen weliba si bositifa oo fiican wax may iskaga bedeleen waxaad dooran kartaa hal maalin amaba hal experience oo amaba marxalad aad martay dhowaan oo runtii aad ku faraxday kalsoonida aad muujisay su-aasha sagaalaad waxay odhanaysaa xidhiirka aad ilaahay la leedahay hadda waa mid sidee u eg waxaynu dhammaanteen ognahay in iimaanka qofku uu isbedbedelo oo uu kolba heer uu taagan yahay marka waxaad dhici karta in mararka qaar qofka iimaankiisa uu hooseeyo ay dhacdo in cibaadooyinka qaar ayna u fududaan sida marka uu iimaankiisu sarreeyo ay cibaadooyinka qaar ay u fudud yihiin laakiin waxaa rabaa inaad meel kale ka eegtid waxaa rabaa su-aasha markaad isweydiinayso inaad ka eegtid ma jiraan camallo kooban amaba hal ha noqdo amaba laba ha noqdee oo aad joogtayso oo nolol maalmeedkaaga ka mid a marka laga reebo salaada oo runtii xidhiidh fiican amaba xidhiidhka aad ilaahay la leedahay sii wanaajinaya waxaad dhici karta inaad hal beyj oo qur-aanka akhridid amaba wixii ka badanba oo aday kugu xidhan tahay laakiin maadaamynu ognahay in acmaasha yaryar ee kooban ee la joogteeya ay ka muhiimsan yihiin kuwa inta la bilaabo aan la joogtayn karayn ee badan ma jiraa hal camal ood odhan kartid maanta camalkaas waxaan u sameeyaa si aan xidhiidhka aan ilaahay u leeyahay uu mar kasta u sii adkaado su-aasha tobnaad waxay odhanaysaa intee in leeg ayaad maalinkii ilaahay ugu mahadnaqdaa xirfadaha uu ku baray amaba xidhiirkan aad isku dayisid inaad naftaada la yeelato amaba cilmi kororsigan aad samaynayso ee kaa caawinaya in dadkii kale iyo ilaahayba aad xidhiir fiican la yeelatid intee in leeg baad ugu mahad celisaa amaba waxa la idhaahdo gratitude-ka oo ah mahadnaqa ilaahay nolol maalmeedkaaga qayb ma ka yahay waxaan aad ugu faraxsanahay in season one aan soo gebagabeeyo waxaanan aad ugu mahad celinayaa qof kastaoo idinka mid a oo ku xidhan xidhiidhada nolosha podcast waxaan ogahay in aad tihiin dad raba isbeddel fiican inay noloshooda ay ku arkaan sidoo kalena waxaan ogahay in aad dad kale la wadaagtaan waxyaabaha aad barateen amaba dadka kale idinka dhex arkaan waxyaabaha amaba aad ka faa'iideen xidhiidhada nolosha podcast insha allah bishan gudaheeda waxaa inoo bilaabmi doona season two oo ah qaybtii labaad aynu kaga hadli doonno xidhiidhka uu qofku dadka kale la leeyahay iyo saamaynta ay noloshiisa ku leedahay waa qayb runtii dad badani ay in badan iga ay iga dalbadeen inaan hore u sameeyo laakiin waxaan aad ugu sii jeclaa amaba aan u rabay in aan afartan xalqadood ka dhigo season one waxay ahayd waxaan ogahay in maanta haddaan idinka sheekeeyo amaba aan ka hadlo xidhiidhada dadka kale aad la leedahay adigoon bayskii ka dhisnayn in waxyaabaha qaar runtii aanad ka midho dhalin karin in xidhiidhada qaar aanad garan karin ma anigaa qaldan mise dadkan kale ayaa qaldan oo xidhiidhkani ma ah xidhiidh caafimaad qaba u fayo dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin waxaan mar kale rabaa inaan idin xasuusiyo in shalay toole toddobadii bisha aan sameeyey tababar aan ugu magacdaray qorshaha sannadka cusub oo alxamdulilah xali si fiican iigu dhammaaday sidoo kalena markaa gruub telegrama aan kusoo gudbinayay badankiinu waxaan ogahay inaad kusoo biirteen gruubka laakiin haddaanad kusoo biirin waxaan kugula talin lahaa in tababarkaasi uu noqon doono tababar aad wax badan aad ka faa'iido runtii xalay toole iyadoo dhowr saacadood ka soo wareegtayna fiidback aad u fiican aan ka helay dadka sidoo kale tababarka waxaan sameeyey in qaybta aan ahayn su'aalaha iyo jawaabaha anigu tababarka soo gudbinayay aan duubay markaa gruubka dhexdiisa uu qofku si firiya uu uga heli karo inuu ka dhagaysto oo uu tababarka sidaa uu ku qaato sidaasi lamida waxaan dhammaadka tababarka ku soo gudbiyey qaab hadduu qofku doonayo in xidhiir uu naftiisa la leeyahay iyo qorshaha noloshiisa uu isku waafajiyo koras amaba group coaching program oo ah si tababar aan si gruuba aan u qabanayo aan insha allah bilaabi doono bisha february saddexdeeda kaasoo noqon doona lix wiig oo uu qofku helayo lix saacadood oo wiig kaste hal saac oo tababara uu helayo iyadoo guruub ahaan lagu jiro tirada dadkana insha allah aan isku dayi doono in guruub ahaan la koobnaado si qof kaste aan awood ugu leey aan u yeesho aan u caawin karo amaba aan wax uga ogaan karo ahdaaftuu doonaya inuu dhigto iyo noloshiisa iyo xiriirka uu hadda leeyahay marka fursaddan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago oo ah in aad ku soo biiri kartid programka amaba coaching programka groupka ah ee bilaabmaya bisha saddexdeeda february february markay gaadhana insha allah aan xidhi doono registrationka amaba isdiiwaangelinta haddaad doonaysa inaad igala soo xidhiidho qaabka ugu fiicanaad igala soo xidhiidhi kartaa waa inaad telegramka groupka aad ku soo biirtid si aad u heshid information dhammaystiran haddaad isweydiinaysid kooraskaasi ma yahay kooras firiya mise waxa weeyaan amaba coaching programkaasi ma yahay mid firiya mise waxa weeyaan mid ah in lacag la bixiyo waxaan rabaa taa inaan idiin kala caddeeyo si atleast marka uu qofku uu doonayo amaba uu go-aankaa rabo inuu gaadho uu ka warqabo group coaching programka lixda wiig soconaya waxaan qiimo ahaan aan ku sameynayay weliba dadka groupka telegramka kusoo biira in aan siiyo fifty percent discount ah coaching programkaas qiimihiisu marka hore wuxuu ahaa konton dollar laakiin bit waxaan arkayay baahida dadku qabaan in amaba dadka groupka kusoo biiray ee tababarka qaadanaya baahiday u qabaan inay fahmaan xidhiirka ay naftooda la leeyihiin siday u saamayso ahdaaftooda sidoo kalena ay u bartaan xirfadaha ay tahay amaba gaadhsiinaya yoolka ay leeyihiin amaba ahdaaftay ka leeyihiin sanadka awgeed ayaan uga dhigay inaan fifty percent u sameeyo oon markaa twenty-five dollars aan ka dhigo koorska marka lixdaa wiig qofku markuu dhammaysto group coaching programkaas sidoo kale wuxuu firii uu helayaa in bisha afraad ilaa bisha lixaad oo koobsanaysa afar bilood inuu hal bil kasta uu qofkaasi gruub ahaan inta laysku yimaado aan tababar firiya siiyo oo hal saac soconaya marka waxaad arkaysaa in lixdii bilood ee uga horeeyay sanadka aad caawimadayda si buuxda aad u helaysid haddaad tahay qof raba inuu kusoo biiro waxaad toos igala soo xidhiiri kartaa gruubka telegramka oo runtii registrationkiisu amaba linkiga aad iska diiwaangelinayso uu ku qoran yahay iyo informationko dhammaystiran maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagramka iyo youtubeka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum